caadadan waxay dhacday maalnimadii arbacadii wakti la joogo galab afarta galabnimo ninkan soomaaliga waa nin la yidhaahdo doctor xussein oo wadankan in badan uu joogay in ka badan labaatan sano wadankan joogay oo uu shahaadada koowaad tan labaad ilaa b h d uu ka gaaray uu qof wax ka bartay uu ka ahaa islamarkaana uu ka shaqaysanayay laakiin cid xaqiijin karta ilaa hadeertan ma lahan laakiin sida wararka booliska warbixintooda hordhac ay sheegayaan waxay yidhahdeen ninkan wuxuu ahaa qof maskaxda looga jiray uu muddo sanadba oo dhakhtarka ku qaadanayay daawo laakiin marka ugu dambeysani uu ka cararay oo daawadii uu joojiyey wuxuu iska soo tuuray dabaqa toddobaad ee gurigiisa oo ku yaala bartamaha kualambuur haddii uu dabaqa toddobaad iska soo tuuray nolol ma lagu gaaray mise naftu markiiba ka baxday oo wax hadal ah lagama hayo sida riboortka ay soo saareen booliska ku qorneed oo ilaa haddaba iminka uu yaalo dhakhtarka meydkiisa weli aanan la duugin oo ay yidhaahdeen saddex cisho kadib ayaan jawaabta ugu dambaysan soo bixinaynaa waxay ku sheegeen in uu isla meesha uu ku geeriyoodayba oo aanan wax wara kaleento aanan laga helin oo geeriduna ay sababtay kadib markii dhaawac xoogan oo kasoo gaaray madaxa iyo feeraha waan gartay waxaan ognahay saciid in ninkani sidaad adiguba sheegtay oo in muddaa ku noolaa dalkaasi malaysiya uuna ka gaaray dhanka waxbarashada darajada b h d da marka waxyaabaha sababay geeridiisa ugu wacan inuu soo tuuro dhakhaatiirtu waxay sheegeen inuu maskaxda looga jiray ma arrintaasi dhakhaatiirta goormaa laga rajeynaya inay soo saaraan kama dambays sida dhakhaatiirtu ay sheegeen iyo booliskaba arrinta gacanta ku hayo adiga waxay qabsadeen muddo saddex cisho ah oo laga soo bilaabo maalnimadii arbacadii ah waxaan rajeynayna maalinimada berita oo sabtida waqtiga kualambuur inay soo gabagabayn doonaan laakiin hordhaca sida ay saxaafadda ay siiyeen oo aa ku aragteen majareedka aa ku aragteen oo kasoo baxa malaysia waxay sheegeen in maskaxda loogu jiray waxay kaloo intaas ku dareen in ay sababi karto xitaa waxay ugu yeereen black magic marka taa meeshay kasoo geli karta ilaa hadeertan faahfaahinta maaysan sheegin laakiin sida ku cad waxay sheegeen inuu dhakhtar muddo sanada u daawo qaadanayay warbixintaasna ay siiyeen safaaradda soomaaliya wax awlaad ah oo ninkaasi uu ka tegay oo dalka malaysiya ku sugan ma jiraan ninkan wuxuu ahaa muddo badan nin gooni u degan oo dhinaca soomaalidaba aan lasoo dhexgeli jirin marka ilaa iyo hadda sidan warka ku haynana wax awlaada ma uusan lahayn oo weligiisa ma uusan guursanin adiga da-diisana sida booliska soo saareen aan meesha ku aragnan waa afartan iyo afar jir ayuu ahaa laakiin wuxuu ahaa qof haddee marmarka qaarkood aan meelahaas ku aragno aada u sheeko badan oo dadku u sheekeyn jiray oo wuxuuna ka shaqeyn jiray yani qeybtan dalxiiska ayuu ka shaqeyn jiray qolada carab ayuu waxaasuu la shaqaysan jiray waan gartay siciid markaynu taariikhda dib u raacno dalka malaysiya ood adiguba ku sugan tahay waxaa jirta soomaali fara badan oo sidaasi oo kale geerida ugu timid oo isa soo tuuray oo guryo ay deganaayeen iska soo tuuray kadibna geeriyooday bartira ahaan noo kormar maxaase sababaya in dadkani ay intay dabaq iska soo tuuraan naftooda sidaas ay ku jaraan muddadii a wadankan aan joogay qofka doctor xussein ayaa horta ugu dambeysay waxaana ka horeysay laba qof kale oo soomaaliya maamo daadeeda lagu qiyaasay ilaa konton jir meelahaas oo maskaxda loogu jiray ayaa iyadana dabaqa iska soo tuurtay dabaqa sagaalaad dhulka ma aysan gaarinba iyada nafteeda horey ka dhimatay waxaa kaloo ku xigay wiil isagana oo kanada laga keenay oo dhaqan celis wadankan loo keenay in muddo ayuu joogay marka isagana marka baasaboorkiina waa laga qaaday dhibaatadii markii ay ku weyweynaatay oo safaaradiisa u tagay oo muddo ka daba wareeganayay oo wax ka waayeyna marka uu isla hadlay isagana isagana wuxuu iska soo tuuray dabaqa lix iyo labaatanaad oo isagana dhulku markuu soo gaarayba isagana m nafta ay ka baxday oo isan hadal waxba uusan lahayn inta hadda aan wadankan aan joogo saddexda qof ayaa hadda u dhimatay inkastoo uu jira wiil kale isagana dabaqa shan iyo tobanaad markuu iska soo tuuray kan toddobaad uu marayo haddana uu meel qabsaday oo alla dila dhinta uu isagana sidaa uu ku badbaaday isagana way jirtaa